بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله تعالى haddii ilahay inoo idmo waxaa bilaabi doontaa dowladii markaa sayfiga ahayd ama waktiga xagaaga la qaban jiray ee muddooyin hore aynu ka soo qaban jirnay xaafadda oo markaa saddex jeeroo hore ay inoo soo qabsoontay qaybteedii afraad ayaa insha allahu tacaalaa inoo bilaabi doonta haddii ilaahay idmo taasi oo markaa insha allahu tacaala aan ku furfuran doono muxaadaro markaa sheikhu ay inoo geli doono haddii ilaahay yidhaahdo marka muxaadarada kadib ayaynu haddii ilaahay idmo aan ka hadli doonaa waxyaabaha markaa dowladda ku saabsan muxaadarada aan ku furfuranay dowlada istiftaaxa ahina waxa weeyaan tawjiihaatu wa nasaa'ifun fi lcilmi waalcamal oo inoo geli doono shaykhuna alkariim cabdallah xasan xaashi albarbaraawi falyatafadal shaykh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى وقتigan kooban ee u dhexeeya salaada maqrib iyo salaat اlcishaa waxaa kelimaad aynu iska odhan doonaa mowduuca aada magiciisa maqasheen nasaa'ix watawjiihaat fi اlcilmi wاlcamal oo macnihiisu yahay talooyin ku saabsan cilmiga iyo ku camalfalkiisa waxaa shakila-aana cilmiga aynu ka hadlaynaa inuu yahay alcilmu almunazal min cindi illahi subxaanahu wa tacaala cilmiga ilaahay uu soo dejiyey ee uu ku soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uu amray nebi maxamed inuu dadka gaadhsiiyo yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik ilaahay subxaanah wa tacaala isagoo rasuulka la hadlaayo wuxuu yidhi rasuulow dadka waxaad gaadhsiisaa waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu soo dejiyey oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadal isagu uu iska yidhi iyo ra'yi isagu uu leeyahay oo ilaahay aanu ku soo dejin ama ilaahay subxaana wa tacaala aanu u oggolaan dadka ma aanu gaadhsiinahayna dadka wuxuu gaadhsiinayey xaq ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhiibay ilaahay baa yihi walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu biاlyamiin uma laqaطacnaa minhu اlwatiin haddii uu naga sheegi lahaa waxaanan ku soo dejin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxaanu qaban lahayn midigta waxaanaanu jari lahayn halbowlaha taasina may dhicin oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciqaabka noocaasiya waa ka badbaaday waxaanay taasi daliil u tahay wax ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey iyo fariin ilaahay uu soo dhiibay inuu dadka gaadhsiinayay cilmiga munasalkaa oo ka kooban aayaadka qur-aanka ah ilaahay subxaana wa tacaala uu usoo dhibay malaku jibriil ee nebi maxamed uu soo gaadhsiiyey iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee iyaduna sugnaatay inay tahay hadalkii rasuulka ama ficil uu sameeyey ama arrin agtiisa laga yidhi ama lagu sameeye rasuulku u oggolaaday cilmigu sidiisaba cilmiga sharciga ahi labadaasu ka kooban yihi alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu cilmi waa ilaahay baa yidhi rasuulka ayaa yidhi waxaa intaa soo raacaa ee culumta sharciga iyaguna ka midii oo waxaa culimmadu ay u yaqaaniin culuumu alaala waa cilmiga loo kaashado si loo fahmo ilaahay hadalkiisa iyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo loo gaadho macnaha saxda ah ee qur-aanku uu tilmaamayo iyo axkaamta sharciga ah ee axaadiida rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay xambaarsan tahay sida cilmigii luqada noocyadiisa faraha badan iyo culumta kale usuulu lfiqh mustalaxu lxadiid culuumu laala waxaa culimmadu ay ku magacaabeen oo ah mid a waddo lagu gaadho fahamka iyo garashada iyo barashada ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa iyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam cilmigaa sharciga ee munasalkaa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey in la barto xukunkeedu waa maxay oo arrin ay tahay qof kastoo muslim inuu isweydiiyo waa su-aal ay tahay qof kastoo muslimi rag iyo dumar yar iyo weyn jawaabteeda inuu helo maa xukmu tacallumi alcilmi almunazal min cindi illaah wa calaa rasuuli illaah cilmigaa ilaahay uu soo dejiyey ee rasuulkiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey in la barto xukunkeedu waa maxay ma shay iska mubaaxaba oo la mida waxyaabaha aynu cunayno ama aynu cabbayno iyo farsamooyinka adduunyo ee dadka qaarkood ay baranayaan ma shay sunnaaba oo qofku hadduu bartana ajar uu ka helayo haddaanu baranna aan lagu ciqaab ahayn ma waajib baa qofka baran waaya uu dembaabayo oo sabab arrintaasi ay ugu noqonayso ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisu inuu ku dhaco su-aashaasi jawaabteeda in la helaa waa muhim waxaanaynu odhan karnaa waxaa su-aashaasi ka jawaabay nebi maxamed calayhi afdalu salaati watasliim oo yidhi talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmigan ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey oo ah qur-aanka iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la dalbo la raadiyo la baadi doono oo la barto wakti iyo dadaal lagu bixiyo barashadiisu waa faral saaran qof kasta oo muslima siday salaadu faralkuugu tahay iyo soomka iyo zakada iyo xajka iyo arrimaha kale ilaahay uu waajibiyey ayaa faral ay kugu tahay inaad barato ilaahay hadalkiisa subxaana wa tacaala iyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana faralkaasi u qaybsamayaa mid qof walba laga rabo qof kasta oo miyir qaba oo qaan gaadhay rag iyo dumar mid laga rabo iyo mid ummadda qaarkeed ama barhkeed haddii ay ku kacaan oo ay fuliyaan inta kale waajibka uu ka dhacaayo labadaasi ayaa cilmiga barashadiisu ay u qaybsamaysa cilmiga waajibaadkii ilaahay uu ku saaray subxaana wa tacaala ay kaaga xidhan yihiin oo aanad si saxa u gudan karin ilaa aada barato barashadiisu waa fardu caynin calayk waa faral adiga si gaara kuu saaran oo haddii ummadda inta kaleo dhami ay bartaan oo adigoo quri aada baran weydo waad dembaabaysaa ilaahay salaad buu inagu waajibiyey qofkii xoolale ilaahay zakuu ku waajibiyey xaj buu ku waajibiyey soom buu ilaahay subxaana wa tacaala inagu waajibiyey wahaakada axkaam sharciya oo fara badan qofka baayac mushtara baayac mushtaraya ee waxna iibinaya waxna iibsanaya qofkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku waajibiyey inuu barto axkaamta iibka wahaakadaa qof kasta oo arrin ka shaqaynaya arrintaasi axkaamta sharciga ee ay leedahay inuu bartaa waa waajib isaga si gaara u saaran haddii uu baran waayana wuxuu noqonayaa mid arrinta noocaasiya ku dambaaba oo sabab ay ugu noqotay ilaahay subxana wa tacaala cadhadiisa iyo ciqaabkiisa cilmiga intaa dhaafsiisan ee qofka waajibaadkii isaga saaraa aanay kaga xidhnayn cilmigaasi waa fardu kifaaya oo ummadda dhexdeeda waa in laga helo cid taqaana si a cilmigaasi ile waa loo baahan yahaye aanuu u lumin oo ummadda aan looga dhex waayin haddii cid taqaanaba ummadda laga dhex waayana waxay noqonaysaa ummadda oo dhammi inay dembaabtay waayo waxay noqonayaan waajibkaasi kuwo ka soo bixi waayey marka cilmiga sharcigaa barashadiisu waa waajib waana faral waana dadka waana arrin ay muhim tahay dadka oo dhami inay sidaasi ay u fahmaan oo qofka oo cilmigii markaa baran kara cid barto helaaya cilmiga barashadiisina ay waajib ku tahay haddii uu baran waayo waxa uu noqonayaa mid dembaabay oo ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiiyey oo amarkiisii khilaafay ayuu noqonaya cilmiga iyadoo ilaahay uu inagu faral yeelay barashadiisa ayaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala si uu inoo jeclaysiiyo waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay wanaagyo fara badan iyo fadliyo fara badan oo qofku uu ka helaya adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu marar badan muujiyey sharafta uu cilmigu leeyahay cilmiga ilaahay hadalkiisa la barto iyo hadalka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi fi lqur'aani alkariim shahida allahu anahu laa ilaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima bilqist ilaahay wuxuu markhaati ka yahay oo ahlulcilmigu ay markhaati ka yihiin oo malaa'igtu ay markhaati ka yihiin cid xaq lagu caabudaa inaana jirin ilaahay mooyaane oo cid kastoo cibaadada wax laga siiyo baadil baa lagu siiyaa xaq uma laha ilaahay oo qura ayaa xaq u leh aayaddan qur-aanka waxayna tusinaysaa walaalayaal fadliga uu leeyahay cilmigu iyo darajada iyo mansilada ilaahay uu dejiyey dadka cilmiga barta marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala arrin uu yidhi aniga ayaa markhaati ka ah ayaa wuxuu mar labaad markhaati uga dhigay ahlulcilmiga dadka cilmiga leh wuxuu markhaati uga dhigay malaa'igta iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala markhaati uu inoogu filan yahay oo hadalka ilaahay subxaana wa tacaala xaq iyo run iyo cadli uu yahay oo markhaati kale aynaan u baahnayn laakiin waxa ilaahay subxaana wa tacaala maraggiisa iyo maragga ahlulcilmiga u xidhiidhiyey si dadka cilmiga bartay darajadooda iyo sharaftooda ilaahay subxana wa tacaala u muujiyo waxaynu ogsoonnahay malaa'igtu inay yihiin makhluuq makhluuqaad sharaf leh oo mukaramiin oo ilaahay subxana wa tacaala uu maamuusay malaa'igtaa sharafta leh markhaati kacay ka markhaati kaceen ilaahay kelinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo ta ahlulcilmigu ay ka markhaati kaceen buu ilaahay subxana wa tacaala xidhiidhiyey waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayaa ahlulcilmigu inay yihiin dad markhaati galah oo looga qaateenah oo cuduula oo sifaadkii wanaagsanaa ee qofka markhaati fura haddii lagu arko ama laga helo maraggiisa iyo shahaadadiisa la aqbalaayay kuwale inay yihiin buu ilaahay subxana wa tacala aayadda inoogu muujiyey wuxuu ilaahay ahlucilmiga markhaati uga dhigay wax qof uu markhaati ka noqdo waxa u weyn wax markhaati laga noqdo waxa u weyn tawxiidka altawxiid ilaahay keliyeyntiisa waayo waa xaqa u weyn waa xaqa u sarreeya waa xaqa u horeeya waa waajibka koowaad ee qofka saaran waa waxa qofku uu kaga badbaadayo naar inuu ku waaro waa waxa qofka sabab ugu noqonaya jannada iyo ilaahay naciimkiisa inuu helo tawxiidka oo weynidiisu ay intaa iyo in ka badanba gaadhsiisan tahay ayuu ilaahay subxaana wa tacaala dadka ahlulcilmigaa uu markhaati uga dhigay mar kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay dadku inay laba un u qaybsamaan inay u qaybsamaan ahlulcilmi iyo cumyaan kuwa cilmiga bartay oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa barashadeeda xil iska saaraya qur-aankii baranaaya xuruuftiisa sida loo akhriyo loo kiciyo macnihiisana baranaaya axaadiidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baranaya oo meesha lagu akriyaayo jilbaha waxa weeyaan u aasanaya oo aan ka kac ahayn bal arrinta noocaasiya ku sabraaya safar u gelaaya dhibaatada waxa weeyaan ugu adkaysanaya iyo kuwa indhala labadaas ayuunbay dadku u qaybsamaan inaad ilaahay diintiisa barato iyo inaad indhalaadi waxba kama dhexeeyaan afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa buuhi ilaahay mid garanaaya ilaahay subxaana wa tacaala waxyigan uu kugu soo dejiyey inuu xaq yahay oo waxyigaa aqoon iyo cilmi u leh iyo mid indhali miyay isku mid yihiin jawaabtu waa maya wuxuu leeyay ibnu lqayim raximah llahu tacaala dadku waa laba un sida aayaddan ay tilmaamayso caalimun waa cumiyaan mid caalimo ilaahay diintiisa aqoon u leh iyo mid waxa weeyaan indhala indhihii waxuu ku arkaayey waxyaabahan muuqmuuqda uu ku arkaayey qofkani waa qabaa laakiin waxaa ka maqan indhihii uu ku kala arki lahaa xaqa iyo baadilka macruufka oo wax xasan ah iyo munkarka oo waxa xun ah wixii uu ku kala garan lahaa maxaa cibaadaha oo ilaahay u dhoweynaya maxaa ilaahay subxaana wa tacaala ka fogeynaya maxaa xalaala maxaa xaaraana indhihii uu ku arki lahaa ayaa ka maqan walihaadaaba had iyo jeeraalo waxaynu dhahnaa qofkaasi waa caami waa caami macnaheedu waa maxay asalkeedu maxay ka timi macnaa waa indhalaayi weeyaan macnaheedu indhaheebuu laayay indhihii wax lagu arkayo waxyaabahan muuqmuuqdo lagu arkayo qofkii waa qabaa oo inuu indhihii qabo waaba inoo muuqdaaba laakiin maxaa caami loogu tilmaamay wuxuu ka indhalaayahay macnaa cilmigii iyo sharcigii iyo axkaamtii ilaahay soo dejiyey ayaanu aqoon u lahayn walihaada dhinacaasi marka laga eego ayaa waxa uu xisaabsan yahay qof indhala ayuu xisaabsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala dadka ahlulcilmiga ah wuxuu tilmaamay inay yihiin oo ku ammaanay ahlulkhashya dad ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda baqa cilmi ku dhisan inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxay ilaahay ka baqda un baqa cilmi ku dhisan addoomihiisa culamada culamada ah waa laga yaabaa qofku inuu isleeyahy ilaahay ka baq subxaana wa tacaala oo baqaha ilaahay qalbigiisa uu ku jiro weliba uu ku wen yahay oo uu isku dayaayo ilaahay inuu ka baqdo laakiin ma garanayo wixii ilaahay u dhoweynayay wixii ilaahay ka fogeynayay isagoo isla ilaahay u dhowow ayaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ama uu sameeyo wax ilaahay ka fogeynaya isagoo isle iska ilaali waxa ilaahay uu kuu diiday ayaa laga yaabaa waxyaaba ilaahay uu faray ama uu sharciyeeyey in waxa weeyaan uu ka fogaado waddadii saxda ahayd ayaanu haynin qofkani walow niyadii alla kacabsiga haba hayabe oo niyadaasi qalbigiisa ha ku jirtee oo waddada markaa ugu toosan ee ugu iftiinka badan ee ugu dhow ee ugu dhibaatada yar ee alla kacabsiga ku gaadhsiinaysaa waa dariiqulcilmi weeye walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala khashyada oo ah alkhawfu almabni cala alcilm baqaha cilmiga ku dhisan waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sifeeyey oo si gaara ugu sifeeyey dadka ahlulcilmiga ah qofka ilaahay subxaana wa tacaala garanaya si dhaba u garanaya ilaahay magacyadiisa yaqaan ilaahay sifaadkiisa garanaya ilaahay axkaamtiisii garanaya ilaahay wacdigiisa yaqaana wuxuu ilaahay ballan qaaday ilaahay waciidkiisa yaqaana cidda amarkiisa khilaaftay ilaahay waxa ugu goodiyey ugu hanjabay waxa ilaahay uu diyaariyey ee aakhiro uu ku diyaariyey ee naciim iyo cadaab bale qofka garanayaa marnaba la mid noqon maayo qofka aan intaa waxa weeyaan aan garanahayn walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala khashyada oo ah baqaha dhabta ee cilmiga ku dhisan waxa uu tilmaamay inuu yahay mid ay la gaar yihiin dadka ahlulcilmiga ah cilmigan markaa dadkiisa la ammaanayaana waa cilmiga qofka hagaajiya alcilmu aladii yuslixu daahira walbaatin hadduu qofku cilmi buuxsado oo macluumaad maskaxdiisa iyo qalbigiisa ay ka buuxaan laakiin aanu cilmigaasi qofkii hagaajin qalbigiisa aanu hagaajin oo carabkiisa aanu hagaajin oo xubnihiisa aanu hagaajin oo aanu xumaanta kaga baydhin oo aanu wanaagga aanu ku kallifin inuu sameeyo waxaa shakila-aana cilmigaasi ma aha cilmiga la ammaanayo ilaahay uu ammaanayo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkiisa uu ammaanayo siduu leeyahay alimaam ibnu rajab raximahullah cilmiga ilaahay uu ammaanayo ee ah cilmiga qofka jannada gaadhsiinayo oo waddo jannada loo maro waa alcilmu aladii yuslixu aldaahira waalbaatin waa cilmiga qofka qalbigiisa iyo korkiisa iyo kalkiisa labadaba hagaajiyo wey ee islaaxiya ee qofka xaaladiisa wax ka bedela oo markii hore cilmiga aanu aqoon iyo markuu bartay aanu qofku isku mid noqon laakiin qofka labadiisaa xaalood ay isku mid yihiin markii aayadda aanu aqoon iyo markuu aayaddaa bartay markuu xadiidkaa maqlay iyo markii aanu maqal qofkaa cilmigu waxa weeyaan khayr uma kordhin kumana ammaana waxa weeyaan cilmigaah ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga waxaa ka soo horjeeda aljahl waa qofku inaanu aqoonu lahayn wixii ilaahay uu soo dejiyey wuxuu ilaahay faral yeelay wuxuu ilaahay amray wuxuu ilaahay diiday wuxuu ilaahay ballan qaaday wuxuu ilaahay ku sifaysan yahay jahliga ilaahay subxaana wa tacaala si uu cilmiga qiimihiisa u muujiyo jahligu ilaahay subxaana wa tacaala u dhaleeceeyey ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu dhaleeceeyey dadka jaahiliinta ee aan aqoon aanu lahayn ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa iyo hadalka rasuulka calayhi afdalu salaati watasliim wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan ku soo celceliyey fi lqur'aani alkariim walakina akarahum yajhaluun walakina akarahum laa yaclamuun walakina akarahum laa yacqiluun ilaahay waxa uu dadkaasi ku dhaleeceeyey aan rasuulka raacin calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay aan ku dhaqmin inay yihiin jaahiliin inay yihiin bilaa caqli inay yihiin bilaa cilmi marka taasina waxay tusinaysaa jahligu inuu yahay sifa aad iyo aada u liidata oo ay tahay qofka muslimka ay naftiisa inaan uga raalli noqon ee uu ku dadaalo sidii naftiisa uga suulin lahaa oo uu dadaal iyo juhdi ku bixiyo sidii sifada noocaasiya uu isaga fogeyn lahaa walihaada ayaa rasuulkeennu calayhi afdalu salaati watasliim uu inoo tilmaamay qofka ilaahay khayrka la doonay inuu yahay qofka diinta ilaahay bartay ee weliba si saxa u fahmay qofka markaa diinta ilaahay aan baran ee aan fahmin inuu yahay qof khayr aanu ilaahay la damcin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr uu la doono ilaahay diinta ayuu fahamsiiyaa diinta barashadeeda ayuu ilaahay waafajiyaa baabka cilmigu ilaahay u furaa cilmiga ku dhaqankiisuu ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyaa miduu cilmigiisu hagaajiyo oo uu toosiyo oo uu wanaajiyo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u ka dhigaa waxaa walaalayaal jahliga xumaan ugu filan inaanu qofna raalli ka ahayn in la yidhahdo jaahil baa tahy xataa qofka aan cilmi lahayn haddii lagu dhaha jaahil baa tahay waa ka xanaaqaya cilmigana waxaa sharaf ugu filan dad aan lahayn inay sheegtaan qof aan cilmi lahayn inuu cilmiga sheegto ayaa sharaf ugu filan wanaag uu leeyaho lagu og yahay awgeed ayaa dad aan lahayn oon kusifaysa ku sifaysnayni ay sheeganayaan jahligana xumaan lagu og yahay awgeed ayaa xataa xataa dadkii lahaa ee ku sifaysnaa ee ku sugnaa marka lagu tilmaamo ay ka xanaaqayaan bal qof aan xaraf garanahayn waxaad ku tiraa jaahil baa tahay burhka ayuu ku saaraya wuu ka xanaaqaya arrinta noocaasiya waayo wuxuu dareensan yahay oo ku beeran oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka quluubtooda uu ku beeray inuu jahligu yahay sifa aad iyo aada u xun markaa qofku maadaama taa uu dareensan yahay sifadaasi inuu dafiro uu yidhaahdo anigu jaahil may isagoo xaqiiqatan ah taasi dee waxba u tari mayso cilmi aanu lahayn inuu sheegtaana dee caalim ka dhigi mayso waa inuu ku dadaalo sifada cilmiga ee qofku uu jecel yahay in lagu tilmaamo lagu ammaano siduu u yeelan lahaa sifada jahliga ee qofku uu necab yahay ee uu ka xanaaqayo uu dhibsanayo in lagu sifeeyo dee siduu isaga fogeyn lahaa oo uu isaga suulin lahaa waa wax layska suulin karoo laga bixi karee oo qofka wax ku nabar maaha oo xubnihiisa iyo dee jidhkiisa ka mida wuxuu iska jari karo weeyaan waa inuu ku dadaalo cilmiga waxaa sharaf ugu filan in ilaahay subxaana wa tacaala ahlulcilmiga uu ku magacaabay ahlu dikri buu ilaahay ku magacaabay cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala dikri ayuu ku magacaabay waayo qofka cilmiga baranaya mar walba ilaahay buu subxaana wa tacaala xusaya ilaahay buu subxaana wa tacaala soo hadal qaaday soo odhanaya subxaanahu wa tacaala ilaahay buu ammaanay xumaan oo dhanna uu ka nasahay aayaadkii qur-aanka ahaa buu akhriyaya axaadiidtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu sheegayaa qalbiga ayuu ilaahay ka xusayaa subxaanahu wa tacaala uu mar walba waa xusuusan yahay carabkuu ilaahay ka xusayaa xubnihiisaa ilaahay xusaya oo ilaahay amarkiisuu u hoggaansamaya waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diidayna ka istaagaya walihaada cilmigu waa acdamu dikri weeye waa dikriga u weyn wax ilaahay lagu xuso waxa u weyn in ilaahay cilmi lagu xuso walihaada ayaa xalaqaadka ama fadhiyada dikriga ee xuska uu ammaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay saxaabadu ku tilmaameen sida cabdullaahi ibnu mascuud oo kale inay yihiin majaalisu lfiqhi inay yihiin meelaha fiqiga lagu baranayo axkaamta sharciga meelaha lagu baranayo marka dikriga u weyn fadhi ama meel ilaahay lagu xusaayo waxaa u sharaf badan meesha cilmiga lagu baranaayo walihaada adilada ku soo aroortay fadliga dikrigu uu leeyahay dhammaanteed waxay daliil u tahay fadliga waxa weeyaan cilmigu uu leeyahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu qur-aanka inoogu sheegay ahluuljanna iyo ahlu naar inaanay sinayn marka la eego labada xaaladood ay ku kala sugan yihiin wa kadalika ilaahay wuxuu inoo sheegay ahlulcilmi iyo ahluljahlina inaanay sinayn qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa garanaaya ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo axkaamtiisa iyo kuwa aan garanahayn shakila-aan ma sinna adduunyada intay joogaanna ma sinna sharaf ahaan magac ahaan maamuus ahaan camal ahaan aakhirana ma sinno isku darajo ma aha oo kii qur-aanka xifdiyey ayaa waxaa lagu odhanayaa yowma alqiyaama sida tirmidi uu warinaayo iqra' wartaqi warattil kamaa kunta turatilu fi ddunyaa akhri qur-aankii baa la odhanaya oo weliba tartiili qiraa'o waxa weeyaan kala dhigdhigan oo waadixa oo cad qur-aanka ku akhri oo jannadana kor u fana baa la odhanayaa oo kor darajaadka jannada halka aad jannada ka gelaysaa waa halka aayadda u dambaysaa ay kaaga go'do sidaas ayaa dadkii ahlulcilmiga ahaa ay uga darajo sarreeyeen xataa jannada marka la galo dadkii waxa weeyaan cilmiga aan baran walihaada ayaa rasuulkeenu calayhi afdal salaati watasliim waxa uu tilmaamay fadlu lcaalim cala aljaahil inuu yahay ka fadli nabiyi calayhi salaatu wasalaam calaa adna alumma fadliga uu dheer yahay qofka caalimka ahi ka jaahilka ah waa fadliga uu dheer yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka ummadda waxa weeyaan u derajo hooseeyo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa taa inoo sheegay mar kale rasuulku wuxuu yidhi fadlu lcaalimi cala aljaahil kafadli alqamari calaa saa'iri alkawaakib fadliga qofka cilmiga lihi uu dheer yahay kaaan cilmiga lahayni waa fadliga uu dheer yahay dayixu xidigaha kale ile dayixu waa xidig xidigaha ka mida laakiin xidigaha kale waxbuu dheeri xidigaha kale muxuu dheer yahay wuxuu dheer yahay iftiin buu dheer yahay ninka caalimkii sidaasoo kale wuxuu dheer yahay dadka kale iftiin waddadii caddayd ayuu hayaa wuxuu hayaa wixii tooshkii lagu iftiinsanaayey waddada waxa qofka dhibaya uu iskaga arkaayey waxa markaa anfacaayana uu ku arkaayey dadka kale ayaa dayaxa waxaynu ogsoonnahay dayaxu dee lafihiisa uun isuma iftiinsado laakiin iftiinkiisa iyo nuurkiisa waa lagu intifaacaa weliba waa midaan lagu gubanahayn dabkuba iftiin wuu leeyahy laakiin waa iftiin lagu gubanaya haddaad usii dhawaato laakiin dayaxa iftiinkiisu waa midaan lagu gubanahayn waa iftiin waa qabow haddana iftiina caalimku waa saasoo kale waa raxma dadkii ayaa uu waddada xaqa u iftiiminaya cilmigiibuu baraya wanaagguu faraya xumaanta ayaa uu ka reebaya wuxuu u kala caddaynayaa xaaraantii iyo xalaashibuu u kala caddaynaya waddadii jannada ayaa u tusaya waddada naarta ayaa uga digaya waxay ilaahay ugu dhowaanayaan buu u sheegayaa waxa ilaahay subxaana wa tacaala ka fogeynaya ayaa dadka waxa weeyaan uu uga digaya rasuulkeenu calayhi afdal salaati watasliim waxa uu inoo tilmaamay walaalayaal cilmigu inuu yahay waddada loo maro jannada waa awsacu ariiq wa acdamu ariiq wa aqsaru ariiq wa ashalu ariiq ila aljanna waa waddada u waasicsan cidhiidhi aanad kala kulmahayn waa waddada u weyn waa waddada u fudud waa waddada u dhow ee jannada loo maro wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allahu lahu ariiqan ila aljanna qofka maro waddo uu cilmi ku doonayo ama ha noqoto waddo xisiyoo la taaban karo sida inuu lugeeyo oo masaajidka xaggiisa u lugeeyo si uu uga soo barta aayaad qur-aana ama axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka mid a ama axkaamta sharcigaa si uu usoo barto ama safar intaa ka dheerba ha galo oo cilmiga ha u rixlaysto beled kale ha tago waddan kale ama ha noqoto waxa weeyaan waddadu ariiqa macnawiya oo aa dadaalka qofku uu ku bixinayo cilmiga barashadiisa walow yaanu uba lugaynbe oo masaajidkaba ha dhex fadhiyo ama isagoo gurigiisa fadhiyaba mid cilmigii waxa weeyaan baranaaya ha noqdee marka waa ariiqu ila aljanna wuxuu leeyahy ibnu rajab raximah llahu tacaala xadiidka marka uu sharaxaayo qofka waxa weeyaan cilmiga lihi waxa uu garanayaa waddada ugu sahlan ee ugu dhow ee jannada loo maro waayo wuxuu yaqaanaa waxyaabaha ilaahay sabab uu uga dhigay jannada gelitaankeeda waxyaabaha rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ka mid yihiin min asbaabi dukhuuli ljanna asbaabta jannada lagu galo wuxuu yaqaanaa waddada dadka naarta geysa iyo asbaabta naarta lagu gala ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay isagoo inooga digaaya kuwa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu bayaamiyey ee uu caddeeyey marka waddadaasi uu yaqaano ayuu hadduu yahay mid cilmigiisa ku camal falaya ayuu marayaa walaa shaka waddadaasina inay jannada gaadhsiinayso waddada naartana waa iska ilaalinayaa oo waa ka fogaanayaa waa ka durkayaa amaa qofku hadduu yahay qof aan cilmigii aan garan ahayn oo ilaahay hadalkiisii aan baran iyo hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haba noqdo mid jannada doonayo jecel haba noqdo mid naarta neceb oo inuu ka badbaado jecel oo taasi ku dadaalaya waddo qardajeexa ayaa laga yaabaa inuu maro oo waddadii jannada aan ahayn oo meel xun waxa weeyaan kula dhammaata waddadii naarta ayaa laga yaabaa inuu maro isagoon islahayn waddadani naar bay ku geynaysaa walihaada bal u fiirso ilaahay subxaana wa tacaala qolada la idhaahdo annasaara kiristaanka wuxuu ku tilmaamay sida faatixada aayadda u dambaysa ku qoran inay yihiin daalliin ilaahay wuxuu ina amray inaynu barino inu idhahno ihdina asiraata almustaqiim ilaah waxaad nagu hanuunisaa waddada toosan asiraat almustaqiim waa maxay waa alcilmu annaafic waalcamalu asaalix aladi addaa ilayhi alcilm waddadan toosana ilaahay uu leeyahay iga baryo iweydiista inaan idinku hanuuniyo waa cilmi waxtar leh qofku inuu barto cilmigaana uu ku camal falo wuxuu ilaahay ina faray subxaana wa tacaala inaynu ka ducaysanno waddada ay mareen kiristaanka iyo yuhuuddu hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ilaahu kuwa aad u cadhootay iyo kuwa lumay waddadooda naga ilaali kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u cadhooday waayo waa alyahuud cilmi waa lahaayeen laakiin kumay camal falin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay rasuul ilaahay soo diray waa garanayeen laakiin waa dafireen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahu siday carruurtooda inay dhaleen ay u garanayeen ay nebi maxamedna u garanayeen laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay u rumayn waayeen xasadan min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq waa xaasidaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qolada labaadee ilaahay uhi waddadooda ka ducaysta waa addaalliin waa kuwa lumay waa kuwa ilaahay uu ku sifeeyey in ay lumeen waa kiristaanka maxay u lumeen kuwaasi liannahum cabadu llaha bigayri cilmin waxay ilaahay ku caabudeen cilmi la'aan ayay ilaahay caabudeen iyagoon garanayn maxaa ilaahay lagu caabudaa maxaa ilaahay loogu dhowaadaa wadadeebaa jannada loo maraa markaasay ka lumeen waddadii jannada waddadii jannada midaan ahayn ayay mareen walihaada qofku haddaanu ilaahay diintiisana aanu baran oo aanu aqoon u yeelan waxaa dhacaysa isagoo isla naftaada hagaaji inuu naftiisii kharibo isagoo isla aakhiradaada hagaajisa inuu aakhiradiisii kharibo isagoo isla dadka kale wanaaji oo hagaaji inuu dadka kalena fasaad u horseedo ayaa waxa weeyaan dhacaysa nabiyuna maxamed calayhi afdalu salaatu watasliim cilmigan wuxuu ku tusaaleeyey walaalayaal ka mathali alghayr sida roobka waxtarka leh waxaana roobka iyo cilmigu ay iska shabahaan dhowr dhinac waxay iska shabahaan xagga waxtarka oo roobka waxtarkali markuu do-o dhulka ayaa ku intifaaca dadkaa ku intifaaca jasadkooda iyo jirhkooda xoolaha ayaa ku intifaaca nolosha ayaa ku xidhan oo abaartu dhibaatada ay leedahay waynaga aragna ee dhammaanteenba waxa wayaan dareemaynaa cilmigana waxaa ku intifaaca qofka ruuxdiisa iyo qalbigiisa ayaa ku intifaaca qofka bani aadamkaana wuxuu ka kooban yahy ruux iyo jasad buu ka kooban yahy dhibaatada ruuxda ku dhacda iyo qofka qalbigiisa ayaa ka weynta jasadkiisa iyo jirhkiisa ku dhacda waayo ta qofka jirhkiisa ku dhacda abaar gaajo dhaxan arad cagaag haddii qofku uu ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa ku toosnaado oo jannada uu tago marka u horraysa jannada sidaa loo geliyo ayuu ilaabi doonaa laakiin dhibaatada qofka qalbiga kaga dhacda ee uu waayo ruuxdii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyo alqur'aanu alkariim uu noqdo qalbigiisu mid ka maran iyo xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam taa dhibaatadeedu adduunyadan kuma koobna waxa shakila-aana in ilaa aakhiro dhibaatadaasi waxa weyan ay la soconayso marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu cilmigii tusaale uga dhigay sida bukhaari warinaya min xadiidi abi muusa alashcari roob ka waxtarka leh ee dhibaatada aan lahayn dadka quluubtoodiina wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tusaale uga dhigay dhulkii roobkaasi uu ku da'aayey dhulka roobku uu ku da'aa waa saddex qayboodun dhul carasana oo biyaha qabta oo biyaha markuu qabto isagu ku intifaaca dadkuna ay ku intifaacaan oo ay ka cabbaan oo xoolaha ka waraabsadaan oo beeraha ay ka waraabsadaan doogna waxa weeyaan soo saara dadka xoolahoodu ay daaqaan dhirta qaarkoodna dadku ay cunaan qaybta labaad waa dhul biyaha un qabta oo biyaha uu qabtay un lagu intifaaco laakiin waxba aan soo saarin qaybta saddexaad waa dhul gawaana oo diriya oo taaga oo biyuhu ay ka yaacayaan biyana qaban maayo daaqna ka soo bixi maayo waxbana lagama beeran karo sida dhulka roobku uu ku daa saddexdaa qaybood ugu qaybsamo ayaa quluubtii bani aadamkee waxyigan ilaahay uu nebi maxamed ku soo dejiyey loo sheegay ama uu soo gaadhayna ay saddex qaybood ugu qaybsameen kuwa cilmigii bartay oo fahmay oo iyagu ku intifaacay oo camalkoodii uu hagaajiyey iyo kuwa dadkii kalena ay ku intifaaceen oo cilmigii khayrkii baray oo gaadhsiiyey oo wanaaggii faro xumaantii ka reebay kuwaasi dhulka qaybta u horraysa ayaa ay la mid yihiin qaybta labaadee dadku waa dad cilmigii iyagu xifdiyey laakiin faham badan uma laha qur-aankiibuu dusha ka hayaa laakiin macaanidiisa aada uma fahamsana waxaa laga yaabaa axaadiida in fara badan inuu ka xifdisan yahay laakiin macaanideeda aanu aada u fahamsanayn oo faqiih aanu ku ahayn laakiin dadka kale ayaa ku intifaacay ruba xaamila fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu fiqigii iyo cilmigii uu xambaarsanaa isagoo aanu fahamsanayn ayuu qof kala gaadhsiinaya qofkaasi ayaa fahmaya qofkaasi ayaa axkaam iyo masaa'il ka soo saaraya dadku ay u baahnaayeen oo dadku waxa weeyaan ay ku intifaacaan kaa laftiisu markaa khayrka kama madhna mar haddii cilmigii dadka waxa weeyaan uu xifdiyey oo dadka uu qabtay isaga laftiisu waa ammaanaya sida qolada horeba ay u ammaanayin laakiin ammaantiisa iyo darajadiisuba waa ka sokaysaa ammaanta iyo darajada qoladaa hore ay leeyihiin ka saddexaad waa mid cilmigii aan xifdiyin aan fahmin aan ku camal falin oo lafihiisii aan ugu intifaacin iska dhaaf inay cid kale cilmigiisa ay ku intifaacdeen cilmigiiba madaxaba kor uguma qaadinba maba dhegaysan maba baran taasina waxayna tusinaysaa walaalayaal halista ay leedahay alicraadu can tacallumi addiini waalcamali bih halistay leedahay in laga jeesto barashada ilaahay diintiisa oo aan waxbaba laga soo qaadinba diinta barashadeeda halista ay leedahay jeesashada laga jeesto ku camalfalka diinta qofku inta uu aqoonta u leeyahay icraad baa la ydhaha jeesasha ayaa la ydhahdaa in fara badan buu ilaahay subxaana wa tacaala ka digay oo uu inoo sawiray sawir aada u fool xun oo arrintaasi ay leedahay waana sifo dadka muslimiinta maanta aada iyo aada ugu fara badan qofka masaajidka dadka ka wacdiyaya hadalkii ilaah iyo hadalkii rasuulka u sheegaya markuu sidaa isu taago ee bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah uu yidhaahdo isagoo intaaba aan dhammayn dadka in badan oo ka midi kabaha ayay qaadanayaan waa dareerayaan waxa u badan ee u darajo sarreeya u wanaagsan ay u baxayaan waa adduunyo waxaanay ka yaacayaan dhaxalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa laga dhaxlay ambiyada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa laga dhaxlay dhul lagama dhaxlin daaro lagama dhaxlin xoolo nool lagama dhaxlin maryo lagama dhaxlin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa laga dhaxlay iyo ambiyada kaleba cilmi baa laga dhaxlay alambiyaa lam yuwarithuu dirhaman walaa diinaaran wa inamaa warathuu cilman dadka dhaxalkay uga tegeen dirham iyo diinaartoona ma ahayn cilmi ayuu ahaa waxaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam faman akhadahu akhada bixadin waafir qofka dhaxalkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cilmigaa qaataa waa qof dheef aada u weyn qaatay oo adduunyo kasta ka qiimo badan aayad qur-aan oo aada maqasho iyo xadiid aada maqashood ku camal fasho ayaa adduunyada nooca u qaalisan ka qiimo badan walihaada ayaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inuu midkiin masaajidka yimaado oo aayad qur-aana uu barto ayaa uga khayr badan hal aada u kurus weyn in la siiyo laba aayadoodna laba halaad bay ka qiimo badan yihin saddex aayadoodna saddex halaad tiro kastoo aayadii waxay ka qiimo badan yihiin tirada geela ee xagga cadad ahaan iyo tira ahaan waxa weyaan udhiganta geelu waktigaa rasuulku uu hadlaya wuxuu ahaa xoolaha u qiimo badan malaa maanta dadku waxay u jecel yihiin doolar bay u jecel yihiin aayad qur-aana inaad barato ayaa doolarka inta u badan ka kaaga qiimo badan waayo doolarkaasi waxaa laga yaha inuu sharba ku horseedo iyo waddada xaqaa inaad ka fogaato oo naarba sabab uu kugu noqdo haddaad isagoo xalaala aada cunto halka aad kaga tegaysa waa taqaanaa suuliga ayaad kaga tagtaa hadduu marya yahayna waa baaliyoobaa inta kaa raacaysa waa inta aad horu marsatay ilaahay subxana watacaala daraaddii aad ula baxdo laakiin aayaddii qur-aanka ee aad baratay darajaad ku gaadhaysaa fi dunya walaakhira ilahay baa hi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat marka dhaxalkii rasuulka meesha lagu qaybinayo dadka in fara badanoo maanta ka midii waxba ka soo qaadi maayaan inay waxyaaliinba moodi maayaan kabaha ayay boobayaan marka dersiga la bilaabayo hadda qur-aankii baa la fasiraya weliba qur-aankii ma yaqaanin oo akhrintiisa laga yaabaa inaanay aqoon hadda xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa la sheegayaa oo laga yaabo inaanay weligoodba maqal kabaha ayay ka qaadanayaan axkaamtii sharciga ahayd ay u baahnaayeen ee cibaadadoodu ay u baahnayd ee mucaamaloodu ay u baahnayd ayaa la sheegaya haddana kabaha ayay ka qaadanayaan dhaxalkan ayaanay qiimihiisa garan abuu hureyra radia allahu canhu markuu soo maray dad suuqa fadhiya wuxuu ku yidhi ayuha annaas antum haahunaa qaaciduun wa miiraahu nabiyikum alayhi salaa nabiyikum calayhi salaatu wasalaam yuqsamu fi lmasjid dadow halkan ayaad fadhidaan dhaxalkii rasuulkiinana masaajidkaa lagu qaybinaya waayo cilmiga inta badan halkee laga sheega masaajidkaa laga sheega waa kaa dhaxalkii rasuulku waa waa qur-aanka waa axaadiida waa axkaamta waa cibaadaadka waa sunnayaasha waa waajibaadka waa cilmiga waxa weeyaan sharaftiisa iyo qiimihiisa in yar oo ka mida axaadiid iyo aayaadka waxa weeyaan tilmaamaysay aynu sheegnay waxaa magaciisa maxaa la yidhaahdaa ficilkaa dadku maanta ay samaynayaan icraad ayaa la jeesasho waa qofkii oo shaygii u baahnaa ka tegaaya oo ka jeesanaya maanta haddaad masaajidka timaaddo aad tidhaahdo laa shaka in dadka oo dhammina ay u baahan yihiin arrintaasi waar maalintiiba aayad ii dhig aayad sheekhow maalintiiba aayad ii dhig maalintiiba xaraf ii dhig cidi ku diidi mayso haddaad tira xadiid axaadiida rasuula ka mida maalintiiba ay maqashay cid kuu diidaysaa ma jirto waxaa dadku maanta yidhahdeen wadaadadu diintii lacag bay ka dhigeen dollar nina nin haysta mooyaan nin kale diin baran maayo way jirtaa madaaris iyo iskuullo iyo meelo dollar laga qaado dollarka in loo huro diinta ilaahay subxaana watacaala way mudan tahay sida ingiriis sida la baranayo afka ingiriiska uu leeyahay la baranayo dollarka waa loo huraa xisaabta inay sugee kala jar jajab iyadaba dollarka waa loo huraa diinta ilaahay subxaana watacaala ayaa u mudan dollar haddii loo helayo in loo huro mana aha taa macnaheedu inay diintu dollar wada noqotay dadka qaarkood baa marmarsiya ka dhigto idhaa maxaanu wax baranaa diintiiba wadaadadii dollar bay ka dhigeen war dollar maaha iminka soo inagaan akhriyana ma dollar baynu isweydiinaynaa aayaad iyo axaadiis baynu isu sheegaynaa qof hal dollar laga qaaday markuu masaajidka soo gelay maydu ku jiraa waa maya habeen walba waxaa laga yaha masaajidka in lagu akriyo dersi hadalkii ilaahay hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka masaajidka yimaadee musxafka soo qaatayna waar qur-aanka ii dhiga salaada subax kadib salaada casar kadib cid kaga bakaylaysaa ma jirto inan kastoo garanaya uu kuu dhiga aayadda uu kuu marinaya isagoon dollar iyo diinaar iyo dahab midnaba isagoo waxa weeyaan aan ku weydiin culumtiiba masaajidda lagu akriya macaahid bilaasha baa jirta oo dollar iyo kaash doon aanay cidi ku weydiinahayn oo kaalay bara lagu leeyahay ilaahay subxana wa tacaala diintiisa laakiin dadkii waxaad moodaa inaanay barashada diintu qiimaha ay leedahay aanay fahmin in badan oo ka midi oo khafladii waxa weeyaan quluubtii ay ku habsatay waxaa loo bahan walaalayaal quluubta inaynu toosinno naftana aynu dareensiinno qiimaha ay leedahay ilahay diintiisa oo la barta inay tahay waxa ugu qaalisana wakhtiga lagu bixiyo waxa ugu qaalisana maal lagu bixiyo waxa ugu qaalisan ee dadaal lagu bixiyo waxa ugu qaalisana loo gaajoodo loo haraado loo daalo waxa weeyaan qabow iyo kulaylba loogu dulqaato ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku uhi fi lqur'aani alkariim isagoo inooga warramaya halista ay leedahay jeesashada laga jeesta barashada ilaahay diintiisa iyo ku dhaqankeeda waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذ- ف- وكذلك اليوم تنسى إلهي سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay qofka ka jeesta dikrigayga hore ayaan idinku soo sheegay dikriga u weyni inuu yahay barashada cilmiga fadhiyada ilaahay lagu xuso kuwa u weynin inay yihiin kuwa cilmiga lagu baranayo waayo qofku siduu ilaahay u xusi karaa haddaanu cilmi iyo aqoon aanu lahayn waxaan xus baahayn buu ilaahay ku xusayaa maanta oo dhan baa laga idhaa huwa huwa huwa huwa oo isle ilaahay baad xusaysaa huwa bal macne waa isaga isaga isaga isaga wax allaale waxa macnoo ay samaynaysa iyo dikri markaa ay ay tusinaysaa toona ma jiro maxay ka dhalatay inuu sidaa ilaahay u xuso cilmi la'aan bay ka dhalatay walihaada maadaama dikriga iyo kullu shay uu cilmi u baahan yahay ayaa cilmigii dikri waxa weeyaan lagu magacaabay oo ilaahay subxaana watacaala uhi waman acrada can dikrii cilmigu waa dikri weeyi waa xus ilaahay aad qalbiga ka xusayso ood caraba ka xusayso ood xubnahaaga iyo jawaarixda waxa weeyaan aad ka xusayso qofka ka jeesta maxay ka jeesta barashadiisa iyo ku camalfalkiisa ka jeesta abaalmarintiisu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa nolol adag inuu la kulmo nolosha adagi waxa ay ku qabsanaysaa adduunyada intuu joogo intaanu dhimanba nolosha adagina ma aha inaad busaaraysa inay busaaradi kugu dhacdo wey oo waxaad cunto iyo waxaad cabtay iyo waxaad gashatay iyo waxoogay aad weydo faqri uu kugu dhaco taasi nolosha adag maaha intaasiba nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabada way ku dhacday haddana nolol adag kumay sugnayne nolol nooca u wanaagsan bay ku sugnaayeen nolosha adagi waa inuu qalbigaagu cidhidhi galo qalbiga aad ka raaxaysan weydo oo qalbigaagu uu xasili waayo ood qalbiga ka nasan weydo haddaanu qalbigaagu deganayn ma seexan kartaa ood aad qalbiga aad uga warwarayso hurda ku iman mayso qof baa wuxuu ku dhaya xalo dhan waan soo jeedo maxaa dhacay aad la soo jeedo war ninkii hebel baanu xisaab isku qabsannay qalbigiisii baan deganayn hurdadii baa ka duushay xaloo dhan maan gamin maxaad la gemi weyda wallaahi nin waan fikirayo waxa weeyaan fikir adduunyo ayaa igu dhacay qofku halkan uu ka gamaya waa qalbiga weeye indhuhu intaanay seexan qalbiga ayaa amarka soo bixinaya hadduu qalbigu amarkaa bixin waayo oo amar kaloo soo jeeda uu bixiyo qofku seexan maayo hurdo ku ladi maayo u dhadhami mayso halka markaa laga seexanaya laga nasanaya waa qalbiga haddii cunto nooca u fiican lagu soo hordhigo oo aanu qalbigaagu deganayn kuu dhadhami mayso haddaad murugaysan tahay aad warwarsan tahay qalbigaagu uu kacsan yahay kuu dhadhami mayso adoo gaajoon aad dhinaca isaga durkinaysa waad iska fogeynaysa haddii lagaa dhigo ninka ah, madaxdan adduunyada ka u sarreeya haddii lagaa dhigo oo qalbiga aanad ka xasiloonayn raaxa ma jirto marka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu waxay gaadheen raaxadii qalbiga ayay gaadheen walihaada bay noloshoodu ahayd nolosha u fiican hadduu qalbigaagu raaxaysanayo aad ku seexato dhagaxaan dhardhaara dushooda aad ku aad ku seexato qalbigaagu waa xasiloon yahay hurdo nooca u fiican baad seexanaysaa raashinka nooca u liita haddaad cunto waxaad mabsuud baad ku noqonaysaa haddii waxa weeyaan adduunyo aanad waxba ka hayn dharka nooca u liita haddaad gashato mabsuud baad ku tahay haddaad qalbiga aad tahay mid ka degan oo qalbiga ka raaxaysanaya marka nolol adag baa lagu sallidaya qofka ilaahay diintiisan baran waaya walow adduunyo badan ha haysto walow madax ha noqdo walow waxa weeyaan ha noqdo eh, mid waxyaabo kaloo fara badan yaqaana miyaad arag dad fara badan oo lagu leeyahy hebel wuxuu mutakhasis ku yahay oo u yaqaanaa riyaadiyaadka xisaabta ninka u haysta waddanka weeye haddana markaad saa u egto waxaad is odhanaysaa wuu waalan yihi ma miyir qabaad is odhanaysaa wuu raamaystay shaarubihii iyo garhkii baa isgaadhay oo isku baxay ciddiyihii baa dhaadheeraaday oo iskaga hoostooda ku jira aad yaabaysaa waxaa laga yaabaa intaasoo iskuul inuu wax ka dhigo mid walba mushahar uu ka qaato oo dadka waddanka ugu mushahar badan uu ka mid yahay haddana waa waa ololaya waayo waxaa ka maqan cilmigan uu hayaa cilmigii lagu xasilaya maaha cilmigii lagu xasilayay lagu raaxaysanaya baa ka maqan wakadalika waxa weeyaan tusaalayaal fara badan oo noocaas ayaa nolosha adduunyada waxa weeyaan aad ku arkaysaa qofku ilaahay diintiisa hadduu baran waayo ku camalfali waayo qabrigana nolol adag baa ku sugaysa ciyaadan billah ilaahay baynu ka magan gelaynaay oo cidhiidhi ah waa ka rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in qof walba la weydiinayo saddexdaas su-aalood man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka saddexdaas su-aalood baa la weydiinaya waxaa su-aalahaasi ka mid a maa hada arajul aladii bucitha fiikum ninkan dhexdiina laga soo saaray muxuu ahaa baa la odhanaya malaa'igtu ay ku odhanayaan iyagoo u jeeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu odhanayaa ila rasuulka aqoon umuu lahayn waxa rasuulka ilaahay kusoo dejiyana aqoon umuu lahayn samictu laa adri samictu naasa yaquuluuna shay-an faqultu wallaahi garan maayo dadka oo xaluun baan maqlayo aniguna waan ka daba idhi dadka badankooda maanta cilmigoodu waa saa xataa cibaadadooda taa ku dhisan war salaada waa sidee wallaahi anu sidaa dadkoo saa u tukanayun baan arkayo waan yaro in yaro bawsiya baan aqaanaa buu leeyahy war maxaa bawsi kugu xanibay salaad cilmiyaysan baad tukan kartaaye oo tii nebigoo kaleah calayhi salaatu wasalaam ood baran kartaaye salaad bawsi ku dhisan oo faatixadii khaldan tahay oo atixiyaadka jajaban yahay oo takbiirtii ay ku xidhmaysay laga yaabo inay khaldan tahay maxaa kugu xidhxidhay adoo ka bixi kara oo salaadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi salluu kamaa ra'aytumuuna usalli adoo tukan kara maxaa taa kugu xanibay ma cid ku bartaad weyday waa maya ma wakti baad weyday waa maya qof odhan kara waktigii oo dhami ilaahay diintiisa wuu ka buuxaa oo adduunyaa buuxisay ma jiro qof aan waktigii aan heli karini ma jiro qof waliba waktigiisa waxbaa ka jari karaa ilaahay baa waktiga le subxaana wa tacaala ilaahay waktiga lahaa inaad ka buuxiso oo aad wax kale ku buuxisaa iyada lafteeda ayaa ah nuqsaan iyo derajo aad iyo aad waxa weeyaan u liidata nolol adag baa aakhiro ku sugaysa qofka ilaahay diintiisa barashadeeda ka jeesta oo nolosha adaga aakhiro ku sugaysa waxaa ka mida ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay in maalinta qiyaamo la keeno isagoo indhala ayaa maalinta qiyaamo la keenaya waxaa maalinta qiyaamo la keenaya isagoo dhagala waxaa la keenaya isagoo af xidhan oo aan had lahayn baa la keenaya ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi waxaanu keenaynaa maalinta qiyaame isagoo indhala markaasaa wuxuu odhanayaa ilaahayow maxaad anoo indhala aada aakhiro ii keentay markaan adduunyada jooga waan indhaqabeeye dadka badankoodu indhaha waxay u haystaan un kuwan unbay u haystaan dad fara badanoo indhahan qaba ayaa jira laakiin indhihii qalbiga beelay indhaha qalbigana waxaa bixiya ilaahay diintiisa in la barto oo la dhegaysto oo lagu camal falo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku odhanayaa isagoo u jawaabaya kadalika aatadka aayaatunaa fa nasiitaha wa kadalika alyawma tunsa aayaadkii ilaahay baa kuu yimi waad iskaga tagtay fa nasiita ay taragtaha barashadeedii baad ka tagtay ku camalfalkeedii baad ka tagtay inaad naftaada ku xukunto reerkaaga ku xukunto madarasadaada ku xukunto dukaankaaga aad ku xukunto cid kastoo aad mas-uul aad ka tahay aad ku xukunto ama ha yaraato ama ha badnaatee ayaad ka tagtay ku camalfalkeedii baad ka tagtay waad iskaga jeesatay maantana sidaasaa lagaaga tegaya indhala-aantaasaa lagaaga tegaya cid ku hagtaana weliba ma jirta adduunyada qofka hadduu ku indhabeelo waxaa laga yaaba cid hagta inuu helo laakiin indha indhabeelka aakhiro waa halis qof aakhiro ku indhabeelay cid cid hagaysaana ma jirto waddada jannada loo maro tusaysaa ilaahayna subxaana wa tacaala ku hanuunin maayo oo hidaayada ah inuu qofku aakhiro markuu tago waddadii jannada loo sii maraya uu helaa iyada lafteeda waa nicmo ilaahay uu bixiyo waxaanuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku bixiyaa in ilaahay diintiisa barashadeeda iyo ku dhaqankeeda aan laga jeesan ee la barto oo lagu dhaqmo walihaadaa nicmo weyn inay tahy waxaa muujinaya ahluljanno waa kuwa ilahay uga mahadnaqay alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada bay odhanayaan waxaa mahad iyo ammaan leh allah subxaana wa tacaala oo waddada jannada loo marayo nagu hanuuniyey marka waddadaa qofku heli maayo mar hadduu aakhiro waxa weeyaan uu ku indhabeelay markaa dad maxaa qofka loo indha tiray baa isweydiin leh maxaa qofka loo indha tiray yowma alqiyaama in la dhega tiraayo oo hadalka laga xidhanayo aayado qur-aan oo kale ayaa tilmaamay wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wa bukman wa summa buu ihi ilaahi subxana wa tacaala maalinta qiyaame waxaanu soo ururinaynaa iyagoo wejiga ku socda macnaa qofka bani aadamka wuxuu ku toosanyay inuu lugaha ku socdo wejigiisuna xagga sare uu xiga soo maaha qofku markuu adduunyada markuu joogay waddadii saxda ahayd uu ku toosnaan waayey ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey maritaankeeda oo si qalloocda uu u socday ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama wuxuu ku abaalmarinayaa in la qalloociyo wejiga xagga hoose la mariyo ladhaa wejiga ku soco ciyaadan billaah isagoo indhale baa la keenayaa waayo wuxuu ka wuxuu ku bakhaylay indhihiisii oo uu ku eegi waayey ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa oo kitaabkan qur-aankaa indhahaagana aad ku eegaysaa waa cibaado aad indhahaaga ku cibaadaysanayso walihaadaaba ahlulcilmigu waxay idhaahdaan qur-aanka kariimkaa in dusha qofku uu ka akriyo ka dusha ka aya xifdisan iyo in kitaabka qur'aanka laga akriyo waxaa fadli badan inuu musxafka ka akriyo kitaabka inuu ka akriyo waayo kan kitaabka ka akhriyaya wuxuu dheer yahay kii dusha ka akhriyaayey cibaadatu lcaynayn cibaadadii labadan indhood oo eegitaankan ay musxafka eegayaan baa cibaada taasi ayaa ka maqan kan qur-aanka dusha ka akhriyay walow intii kale waxa weeyaan ha la wadaagabe fara badanaa dadka maanta weligoodba kitaab qur-aana aan kala furin haddii wakti ay jirtay arrintaasi qofku cudurdaar uu heli jiray odhan jiray cid diintana bartaba ma hayno cid diintana barto qur-aanka noo dhigtaba ma hayno haddii wakhtiyada qaarkood la odhan jiray oo sida dadka qaarkood oo waaweyni markii la warayste la weydiiyey sidee baa diintu ay idinku ahaan jirtay waxa ay ku jawaabeen cid diinta qaana cid diinta diinta qaana odayaasha qaarkood oo iminka boqol jir ku dhow waxa wadaad socdaal ah inuuna soo maro ayay noo ahaan jirtay wadaadkaasina dee maalmo intuu reeraha la joogo oo xoogay markaa uu akhriyo mawliid iyo qasaa'id iyo isagoo wax badan baan u dhigin dee u dhaafo salaadiiyo cibaadaadka dadow sidaad ku ahaan jirteen dadka qof qof baa tukan jiray baa lagu odhanayaa qofkaasaa waxaa la odhan jiray hebel waa salaad sax baa la odhan jiray waa ninka shanta wakti tukanaya oo laga yaabo weliba salaada lafteeda inuu jajabinayo ilay muu helin cid si wanaagsan waxa weeyaan ugu dhigtee xaaladda noocaasi midiina soo martay bay ahayd laakiin maanta alxamdu lilah meel walba diintii baa laga sheegayaa oo lagu dhigayaa oo dadkii diyaar loolayo loogu yeedhay le kaalay oo barta iminka magaalada hargeysa aynu joogno alxamdu lilah nicmada nabadgelyada aynu haysanaano way noo suurto gelisa oo ilaahay baynu nicmadaasi aynu uga mahadnaqaynaa ilaahayna inuu inoo ilaaliyo inoo xifdiyo ayaynu ilaahay subxana wa tacala weydiisanaynaa oo fitanka iyo dhibaatooyinka hareereyna ka dhacaya ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga duwo dadka ay haystaana uu ka daweeyo oo meel dagaal uu ka jiro oo dhiig ku daadanayo masaa'ibe ay ka socoto diin laguma baran karo bal muxaadaro laysuguma iman karo waad maqasheen xamar maanta waxaa ka socda in idaacado waad ka maqasheen dad masaajid ku tukanaya buu hoobiya ku dhacay dad sidan intay usoo fadhiistaan markaa diin dhegaysanaya dee ma jiraan qof waliba wuxuu isleeyahay hoobiyaa dusha kaaga iman doona waxay noqonaysaa qof waliba inuu gurigiisa uu iskaga tukado xataa jamaacadii aan la ysugu iman inta tagaysaana haddii ay dhacdoba inay aad iyo aad ay u yaraadaan nicmadaas ay noo suurto gelisay masaajidda waxa weeyaan magaaladeenna xaafad kaste inta badan masaajid ka mida ayaa waktigan xagaaga ee fasaxa ardayda iyo macallimiintuba ay ku jiraan lagu qabanaya dowraadkan kutubta lagu dhigayo dowro kasta saddex kitaab afar kitaab ayaa dadkii loogu dhigaya yar yar iyo waaweyn rag iyo dumarba laga faa'iidaysan karaa waa nicmo weeye cudurdaar markaa ma jiro oo waa go-ayo qof maanta diintii cid ii dhigtaan waayo taasaa jahliga inaan ku sugnaado sabab igu noqotay loogu cudurdaaraya maanta ma jiro ilaahay diintii subxaana wa tacaala waa taasi ku hor taalla ee lagugu yeedhayo ee laguu dhigaayo ee laguu sheegaayo adigu indhahaaga ha ku bakaylin dhagahaaga ha ku bakaylin qalbigaaga waxa weyaan ha qufulanin ilaahay subxana wa tacaala iyagoo dhegelo baa la keenayaa buuri waayo ilaahay hadalkiisii bay dhegaysan waayeen ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii ayaa dhegahooda ay kaga bakayleen oo ay dhegaysan waayeen rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo sidan oo kale u fadhiya oo saxaabadii la hadlaaya oo xadiidaya ayaa saddex nin baa waxay usoo kaceen xaggii masaajidka saddexdaa nin masaajidkii markii ay soo galeen nin ka midii waa iska noqday oo waa iska tegey laba ninna xalqadii fadhigii wareegsanaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhex fadhiyey ayay xaggiisa usoo kaceen mid wuxuu arkay meel bannaan oo uu fadhiistay midna meel bannaan hore markuu arki waayey wuu xishoodayoo dadka ha dhibino ha ka taltallaabsan buu is yidhi oo xalqaddii dabadeeda meeldada ka dambaysa ayuu fadhiistay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam dhacdadaa saddexdaa nin ku saabsan darsi la yaab leh oo faa'iido badan ayuu saxaabada iyo ummaddiisaba uu ka siiyey waxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ka mid ahaa dhacdooyinka soo maraaya inuu istismaaro uu ka midho dhaliyo oo faa'iido waxa weeyaan la xidhiidha dadka u sheego rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum can innafari halaath saddexdii ninee masaajidka soo galay ma idinka warramaa amaa axaduhum fa acrada fa acrada allahu canhu midkood miyaa wuu jeestay ilaahayna uu ka jeestay subxaana allah xalqadii cilmiga ahayd ee rasuulku waday buu ka jeesto waa iska tegey ilaahayna muxuu ku abaalmariyey ilaahayna waa ka jeestay ilaahay subxana wa tacaala naxariistiisuu ka xidhanaya aljazaau min jinsi alcamal ilaahay hadalkiisa diintiisa sharcigiisa axkaamtiisa had- cibaadaadkiisa haddaad soo qaabisho ilahay waa ku soo qaabili doonaa haddaad ka jeesatana ilahay waa kaa jeesanaya qofku siduu u shaqeeyo ayuunbaa loo abaalmariyaa aljazaau min jinsi alcamal wakamaa yadiinu lfataa yudaan qof walibana sida uu u dhaqmo ayuunbaa loola dhaqmaa bal maanta aynu isu eegno xadiidka iyo waaqica ama nolosha waxa weeyaan muslimiinta imise qof ayaa icraadka jeesashada noocaasiya ku sifaysan ninkaasi wax kale muu sameeyey cilmigii muu aflagaadayn ciddii akhriyaysay muu aflagaadayn uma baahnin muu odhan cilmiguu u baahan yahay ayuunbuu ka jeestay oo uu ka tegey waxa abaalmarintiisu ay noqotay ilahi subxana wa tacala inuu ka jeesto kii xalqadda soo galay wa ama alaakharu faawaa faawaahu allah ilaahay buu usoo dhowaaday uu soo hoydo ilaahayna waa soo hooyey buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka markaa xalaqaadkan cilmigan fadhiyaa ilaahay buu magan u yihi ilaahay buu subxaana wa tacaala u soo hooyday ilaahay baa xifdinaya oo ilaalinaya ixfad illah yaxfadka buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay naxariistiisaa ku soo degaysa Ee, malaa'igta ayaa hareeraynaysa xasilooni iyo degenaashuu ka qaadayaa qofka fadhigaa cilmiga lagu hayo fadhiistaa degenaansho xagga qalbigaabuu ka qaadaya xataa markuu masaajidka ka baxo anfaca oo xataa dabcigiisa ayaa isbedelaya oo qofka habeen intuu masaajid fadhiistay darsi dhegaystay ama muxaadaro dhegaystay iyo ka habeenkii oo dhan maqaaxi laga sheekeynayo fadhi ku dirir uu ka socdo oo af ku dhiiglaya uur ku dhiiglaya gacan ku dhiigla uu fadhiyo waxa weeyaan fadhiya isku mid noqon markay gurigooda tagaan kan qalbigiisii baa gubanaya oo ololaya oo culays uu saaran yahay xayraan isagoo aabuu ku dul dhacayaa gabadhii iyo waxa weeyaan carruurtii oo laga yaabo inuu kala laayo oo uu ku baalbaalo kan ilaahay hadalkiisa soo dhegaysanaya iyo xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee naxariista iyo xasiloonidu xasiloonidu ay kusoo degteena deganaanshaha noocaasiya ayaa gurigiisa waxa weeyaan uu la tegaya wuxuu rasuulku yihi wa ama alaakharu fastaxya fastaxya allahu minhu kaa xagga dambe fadhiistay wuu xishooday ilaahay baana subxana wa tacaala ka xishooday oo xumaan waxa weyaan aan u quudhahayn walaalayaal yaynaan ka mid noqonin bal qof walooba naftaada dib ugu noqo masaajidii waa kuwanoo muxaadaraad baa ka socda wacdi baa ka socda duruus baa lagu akhriyaya waar cilmigaa kamaynaan dhergin oo qof ka dhergay naguma jiro qof cilmigaa ka dhergay naguma jiro wa fawqa kulli dii cilmin caliim mid kasta oo cilmi leh mid ka cilmi badan baa jira cilmiguna waa baxrun laa saaxila lahu waa bad aan saaxi lahayn oo waa kii yidhi khadir nabiyullaahi muusa waa kii ku yidhi cilmigayga iyo cilmigaaguba marka laysu geeyo ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa yacnaa ugama dhigmaan inta shimbirtaa badda afka gelisay ay biyaha badda ka soo qaaday shimbir bad afgelisay biyaha inta leeg bay soo qaadi karta wax yar soo maaha marka cilmiga dadkan ahayeen cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala haddii laysu wada geeyo waxba ugama dhigmo walihaada cilmigu ma dhammaado oo qof odhanaya anigu cilmigii waan dhammeeyey berigii hore ayaynu maqli jirin hadalkaasina mid jahli ka dhashay buu ahaa waxaa la odhan jiray inankii qur-aankiina waa dhammeeyey kitaabkii mawliidkana waa loo khatimay safiinihiina wuu dhigtay khalaas neef dambe lagu bixinayaa ma jiro sabeen iyo hal dambe laga bixin maayo cilmigii waa soo gebagabey uu khatimay waayo meel loo sii dhaafo ayaa dadka badankoodu aanay garanahayn inuu cilmiguba intaa uu ku joogo ayay moodayeen qur'aan in la fasiro oo la macneeyo hadalkan ilaahay dad fara badani warba uma eh inay axaadiisi jirto rasuulka laga soo wariyo in axkaam sharciga oo qur'aanka iyo xadiidka laga soo lagala soo baxo o laga soo dheegta ay jirto dad fara badani war waxa weeyaan uma aanay haynin marka walaalayaal cilmigaa waa loo baahan yahay mana dhammaado cilmigu cabdullaahi ibnu mubaarak oo ahaa taabici saxaabadii soo gaadhay oo ahaa nin dhinac taajir buu ka ahaa baayicmushtaroo maalqabeena maalqabeen taajiroo wax baranaya maanta ma jiro wuxuu leeyahy tijaaradii baan mashquul ku ah yacnaa tii sokaysee liidatay ayaa tii qiimaha badnee sharafta lahayd ka mashquulisay maalqabeen buu ahaa caalim buu ahaa mujaahid fii sabiili illaahi buu ahaa waxaa lagu yihi ilaa mataa tatlub alxadiid ilaa goor munbaad warqad iyo qalin istaba sidaa adladi xadiid baan baranaya qaala ila almowt dee ilaa aan ka dhimanayo imaamu axmed baa su-aashaasoo kale la weydiiyey ilaa goorma ayaad cilmiga dalbaysa markaasaa wuxuu yidhi min almaxbarati ila almaqbara maxbaradu waa khadko quraanadan yar uu ku jiro manaa noloshaydu taasay ka bilaabantaa waxaanay ku dhammaanaysaa almaqbara alxayaat alcilmiya marka aan dhinto ayuun baan joojinayaa un maalin kasta cilmi baa kuu kordhaaya xataa haddii fadhigaanu cilmi kaa kordhin oo inta lagu akriyaba aad taqaanin dee majlis khayr lagu hayaad ka qayb gashay ilaahay baa ku ammaanaya subxaana watacaala qofka maanta la yidhaahdo madaxweyne baa ku ammaanaya ama suldaankii reerka farxad iyo raynray buu dhulka ula dhacaya war bal arrinku ilaahay kugu ammaanaya ka war subxaana watacaala naxariis baa ayaa kugu degaysa iyo xasilooni iyo deganaansho ayaad ka qaadaysaa waxa weeyaan waxaad ka mid noqonaysaa dadka la odhanayo qumuu makfuuran lakum fadhigaa khayrka lagu hayay ka kacay iyadoo laydin dembi dhaafo bal meesha waxaa khayraad yaallo baleeg fadhiyadaa cilmiga laga qaybgeliyo iimaan baad ka ziyaadsanaya tasdaadu iimaanan markaad aayaadka qur-aanka la akhriya aad maqasho ee aad macnahooda waxa weeyaan si fiican aad u dhuuxdo xadiidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wacdiga aad qalbigaaga waxa weyaan aad usii dayso marka walaalayaal cilmiga lagama dheragsano lagamana dhergee cilmiga yaa laga jeesanin barashadiisa yar yar iyo waaweyn dhalinyartu waktigii ugu qiimo badnaa bay ku jiraan ha ka faa'idaystaan ha ka mid noqdaan rasuulkeennu caleyhi afdal salaati watasliim dhalinyarta uu ku tilmaamay in maalinta qiyaamo loo hadhayn doono cibaadada ku barbaaray cilmiga waxa weeyaan ku dhisan kuwa loo hadhayn doono maalinta bacadka la taagan yahay sifadooda waxa weyaan dhalinyartu ha yeeshaan cilmiga yaraanta lagu bartaana waa laga qaban ogyo laga hayn ogyahay cilmiga weynaanta lagu barto oo alcilmu fi اsiqar kanaqshi cala alxajar ayaa kaiir min asalaf ay dhahan dadkii hore wanaagsanaa qaar fara badan oo ka midi dadka waaweyn laftoodu cilmiga barashadiisa yaanay ka jeesan weliba alxamdu lilah maanta waxaa jirta waxa weeyaan iqbaal dhalinyartu ay u soo jeedaan barashada ilaahay subxana watacaala diintiisa waa khayr iyo wanaag waddankeenan waxa weeyaan ka muuqda oo haddii lagu sabro fitanka laga ilaaliyo in dhalinyarta fitan la geliyo haddii laga ilaaliyo khayrka iyo wanaagga midhihiisa waa la goosan doonaa laakiin haddii dhalinyarta fitan la geliyo fitan iyo dhibaatooyin sida meelaha qaarkood ka socota oo ummaddii laga hor keeno dowladdii muslimadaaydii meesha ka jirtay laga hor keeno oo la idhaahdo ku kacaay ridaay meesha ka tuuraay fitnada waxaa looga dhaadhacaa waa waxaa caalamka maanta ka socda aynu aragno in dhiig la shalaqsado ayaa looga dhaadhacaa dhibaata ayaa looga dhaadhacaa diin iyo adduunyaba in la waayo haddii khayrkaa maanta socdo lagu sabro waxaan rajaynaynaa alxamdu lilah inuu bilaadkeennan uu noqdo waddan dadkiisu ay yihiin dad waxa weeyaan ilaahay diintiisii garanaaya oo diintii rabbi subxaana wa tacaala ku dhaqmaaya dad fara badan baa maanta waxa aydha ay dad muslimiina iyagoo laynaya ay arrintaa marmarsiya uga dhigayaan waxaanu doonaynaa in diinta la ysku xukumo waxaan leenahay qofku diinta hadduu jecel yahay in la isku xukumo horta isaga waa inay xukumto ay ka xidha dhiigga islaamka iyo gaalaysiinta dadka islaamka ah waxaynu leenahay haddaad jeceshay diinta in la isku xukumo waddada saxdee loo maraa waa tan in diinta la barto haddii qof waloo innaga inaga midi rag iyo dumar yar iyo waaweyn diintii uu barto oo uu kuna dhaqmo ilaa waxa weeyaan madaxdeenna shacabkeenna oo xataa kuwa markaa dadka u taliyaa haddaa aanay dadka ku dhaq ahayn haddii dadku diintii ay bartaan oo ay ku dhaqmaan oo dadku ay wada hagaagaan dee qaar iyaga la mida ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu u diyaarin doonaa oo ku xukuma iyadoon dhiig daata iyo dagaal iyo fitno iyo mashaakil aan la gelin waa waddo sahlan oo ummadda lagu sixi karo oo khayrkiiyo wanaagga la doonayo lagu gaadhi karo waxaan leenahay dadka waaweyni cilmiga barashadiisa ha u soo jeestaan iyaguna waa baran karaan waxaa jira a'immada qaarkood oo xadiidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam barashadiisa bilaabay iyagoo sagaashan jira sagaashan jir tisciina sana oo maanta waxa weeyaan xadiidkii laga wariyo oo xadiid kastoo laga wariyey qofkii maqlay qofkii ku camal falay ajarka uu ka helo mid leeg ay ka helayaan oo mar kastoo lasoo hadal qaado loo ducayni lay raximahullah bal ka warran qof maalin walba adduunyada looga ducaynayay xadiidka maalin walba adduunyada meelunbaa lagaga akhriyayahay raximahullah ilaahay u naxariistada lahayo walihaada cilmiga yaraanna waa lagu baran karaa weynaanna waa lagu baran karaa qofka weynaadayna waajibku kama dhicin dad waaweyn oo waktigeennan jooga oo bilaabay barashada cilmiga qur-aanka inay xifdiyaan oo xifdiyeyna waa la hayaa culuwulhimma ayuunbaa loo baahan yahy inaad la timaado waxa weeyaan niyad sare inaad la timaado oo aada nafta u sheegto inay tahay darajo la gaadhi karo inay tahay arrin la xaasilin karo arrimaha kaleba waynu u leenahay himma caaliya arrimaha adduunyada markay noqoto imise ayaa oday maanta inamadiisii iyo hablihiisii ay biilinayaanoo lacag fadhiga loogu keenayaa fadhiiso laga laaya oo leh war anigoo nin weyna miyaan fadhihi karaya inaan faraha dhaqdhaqaajiyaan doonaya marka faraha adduunyada lagu dhaqdhaqaajinayo ee qalbiga lagu dhaqdhaqaajinayo loogu fikirayo qalbiga ilaahay diintiisa subxaana watacaala in loogu fikiro oo loogu dhaq lagu dhaqdhaqaajiyo oo lagu xifdiyo oo lagu weeleeyo ayaa mid waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad muhiim u ah waxaan kusoo ururinayaa cilmiga walaalayaal barashadiisa aynu isku dhiiri gelinay fadaaishiisa wax ka mida aynu isu sheegnay midhihiisu geedka cilmiga la idhaahdo waa alcamal waa in lagu camal falo oo aayadda markaad maqashood barato aad ku camal fasho walihaada buri ibnu mascuud radia allahu canhu toban aayadood markaanu baranno ma aanaan dhaafi jirin ilaa aanu macnahooda baranno oo aanu ku camal fallana walihaada buri cali bin abi aalib hatafa alcilmu bilcamal fain ajaabahu ila irtaxal cilmigii wuxuu u yeedhay oo u dhawaaqay camalkii oo cilmigu wuxuu leeyahay alla igu camal falooy haddii lagu camal falo cilmigaasi waa sugnaadaa haddii lagu camal fali waayana irtaxal cilmigu waa kaa guuraya walihaada bal u fiirsan cilmiga intaad ku camal fasho sida aad u hayso aayadaha aad ku tukatay iyo adkaarta iyo ducooyinka aad ku tukatay aad akrido ma ilowdid sababtu maxay tahay waayo waad ku camal fashaa waad ku celcelisaa marka cilmiga kale haddaad ku camal fali lahaydna sidaasi ayuu u sugnaan lahaa walihaadaba aimada qaarkood ay idhaahdeen kunnaa nastaciinu calaa xifdi alxadiid bilcamal bilcamali bih haddaanu doonno xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaanu dusha ka qabanno waxaan u kaalmaysan jirnay inaanu ku camal falno oo xadiidka aad ku camal fasho waad xifdinaysaa dusha ayaad ka qabanaysaa marka walaalayaal cilmiga midhihiisu waa alcamal waa in lagu camal falo cilmigu markaa hayna saxo hayna hagaajiyo qofka muctaqadkiisa iyo caqiidiisa waa inu saxo oo qof ahlu tawxiid oo qalbigiisu ilaahay uu ku xidhan yahay oo shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo bidaca kafa qofku waa inuu noqdo oo caqiidada waa inuu cilmigu uu kuu saxo oo qalbiga uu kuu saafigareeyo cilmigu hadalkeenna ha saxo oo xusnulkalaam hadalka wanaagsan aynu ka baranno isla markaa aynu ku sifowno cilmigu waxa weeyaan aadaabta haynoo saxo cilmiga aynu ka baranno cibaadada markaynu cibaadadka baranno kuwa waajibka iyo kuwa sunnahaba aynu ilaalinno aynu noqonno sida caaisha ay tidhi markii la weydiiyey rasuulka calayhi salatu wasalaam dhaqankiisu see buu ahaa qaalat kaana khuluquhu alqur'aan dhaqanka rasuulku wuxuu ahaa alqur'aan macnaa qur'aanka oo soconaya ayuunbuu ahaa hadduu hadlo aayad qur'aan aad xusuusanaysaa hadduu ficil sameeyo aayad qur'aan ayaad xusuusanaysaa macnaa qur'aanka ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hagihiisa ahaa oo meeshii qur'aanku uu mariyey buu maray meesha kale rasuulku calayhi salatu wasalaam waa ka beedhay innagana sidaasi ayaa laynooga baahan yahi marka cilmiga ilaahay aynu kaga baqna subxaanahu wa tacaala oo cilmiga markaynu baranno markaynu maqallo aynu ku camal fallo oo ha hagaajiyo quluubteenna iyo oogadeenna korkeenna iyo kalkeenna labadaba cilmigu ha hagaajiyo ilaahay subxana wa tacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo dawrooyinka cilmiga dawra marka la leeyahy waxaa looga jeedaa bimacnaa cilmi muddo kooban la dhigaya ayaa looga jeeda waqti kooban oo cayiman la dhigaya ayaa looga jeedaa ha laga faa'idaysto baaraka allahu fiikum rag iyo dumar yar yar iyo waaweynba ha laga faa'idaysto waa waqti kooban oo cilmi badanna aad ku baran karto marka waa fursad ilaahay baa subxaana wa tacaala og inayna soo mari doonto sideedabana waktigaagu waa saddex qayboodun wakti tegey khalaas kaa waad isdayseen oo kaasi shar iyo khayr wixii uu lahaa waa kula dhaafay oo mid aad dib ugu noqon karto ma aha iyo wakti soo socda kaana inaad gaari doontid ma ogid iyo wakti iminka aad joogto oo qaa'ima kaa marka aad joogto ku xisaabtanoo kaa aad joogto ka faa'iidayso kii tegeyna teg ka soo socda inaad gaari doontana ilaahay baa subxaana wa tacaala og ilaahay bayna subxana wa tacaala weydiisanayna khayrkii wanaagga inuu ina waafajiyo dembigeenna iyo dembiga waalidkeenna inuu dhaafo wallahu aclam waxka billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira kayf naطlb اcilm الsharci cilmiga shareecada sidee ayaanu u baranaa cilmiga barashadiisu waa cibaado sida aynu tilmaannay cibaadaduna waxay u baahan tahay ikhlaas alla dartii inay kaa noqoto marka haddaad doonayso cilmi inaad barato marka koowaad intaanad ku dhaqaaqin niyadaada sax inama alacmaalu binniyaad ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo waxaad niyootaa cilmigaa inaad naftaadana ku anfacdo dadka kalena aad ku anfacdo haddaad sidaa niyootana cilmigaasi wuxuu noqonayaa afdalu lacmaal barashadiisu acmaasha kuwa ugu fadliga badan ayaa waxa weeyaan uu noqonayaa tallaabada labaad waxay noqonaysaa marka aad ilaahay daraaddii cilmiga inaad u barato aada go-aansato arrintaasi inay kaa noqoto go-aan casmi waa inaad la timaado casmi go-aan waa in laga helo oo aad meesha ka saarto waxa weeyaan taradudka oo cilmiga ma barataa ma iska daysaa ma jartaa ma xaadirtaa waa inaad meesha aad ka saarto waa inaad casmi go-aan waa inaad la timaado arrinta saddexaad waxay noqonaysaa waa inaad eegto ciddii cilmigaasi aad ka baran lahayd wa inama alcilmu bitacallum suu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam cilmigu cilmiga waxaa lagu helaa lagu gaadhaa barasho barashaduna waxay u baahan tahay bare cid ku barta waa inaad hesho qofka cilmiga aad ka baranaysana waa inaad ka eegto dhowr sifo horta cilmigaa aad ka baranayso inuu yaqaano maaha inaad cid walba aada qalbigaaga aada u dhiibto dhagahaaga aada u furto oo waxaad odhan kartaa anigu cilmi ma lihiya sidaan ku garan karaa qofkani cilmigan uu dhigaya inuu yaqaaniyo inuu yahay nin isaga laftiisu wuxuun bowsaday oo iska hadhadlaya waxaad ku garan kartaa inaad la tashato awalan dadka ahlulcilmiga ah iyagu inay culimo yihiin dee la ysku waafaqsan yahay cilmi inay leeyihiinna loo qirsan yahay waxaad ku garan kartaa bilikhtibaar a'imadii iyo dadkii wanaagsanaa inaga horreeyey qofka ay doonayaan cilmi inay ka bartaan waa ikhtibaari jireen sidaasoo kale qofka waa inaad ka eegto xagga manhajkiisa macnaa waddo saxa qofkani dad fara badanoo waxaa jira diinta aqoon u leh lakiin waddo saxa aan ku marinahayn oo meel khaldan laga yaabo inuu ku mariyo qofkaad cilmiga ka baranaysa waa inaad ka eegto alwarac waracu waxa weeye tarku maa yaduru fi laakhira ma yahay qof iska ilaaliya wax kastoo laysleeyahay aakhira ayuu ku dhibi doonaa waracu waa kaas waayo qofku haddaanu sifadaasi lahayn oo waxa aakhiro qofka dhibaato u leh mid iska ilaaliya aanu ahayn haddee cilmigii isagoo garanaya oo cilmigiisa aanu ku camal falahayn dee qofkan waa ku raadeynayaa shaki la-aan waxaana ay noqonaysaa inaad adiguna dhaqankiisoo kale aada yeelato ayay noqonaysaa oo laa shaka mucallimku raad ayuu kaga tagaa qofka waxa weeyaan mutacalimka ee wax uu barayo waxaa kaloo ka mid ah inaad cilmigu siduu u kala horeeyo aada u barato oo cilmigu waa darajaad iyo maraatib siqaar iyo kibaar buu kala leeyahy mid yar yar iyo mid waaweyn ayuu kala leeyahy cilmiga kiisa yaryar waa inaad ku bilowdo aada fahmi kartid naftaadu ay qaadi karto deetana taraqi aad sameeyo sida sallaanka ama jaranjaradu ay u kala sarrayso sidaasoo kale weeyaan cilmigu oo haddii adoo dhulka taagan aad istiraata u sarraysa ku bood gaadhina maysid inaad jabto ama aad cawarantaana oo wax dhici doono weeye laakiin haddaad darajooyinkaasi sallaanku sida ay u kala horreeyaan aad u fuusho waxaa dhici doonta adoobad qaba inaad gaadho halkii aad ku socotay marka cilmigu sida u kala horreeyo waa in loo barto oo qofku cilmigu asaasiyaad buu leey shay waliba sidaas buu leeyahy gurigu marka la dhisiyo sidaas buu leey dhismaha inta kale laga horraysiiyo haddii guri bilaa sidaasa la yska taago dee guri hawadaasi ka dhismi maayo haddii sidaska laga tago oo guriga dhulka la geliyana gurigaasi waa kharaabaa biyaha ayaa soo gala inuu dumo ayaanu marka dambe ugu dhow yahy marka cilmigu asaasiyaad buu leeyahy waa inaad cilmiga asaasiyaadkiisa aad barato qofku marka uu barto waxyaabaha fardulcaynka ku ah ee cibaadaadkii waajiba ku ah ay kaga xidhan yihiin waa inuu horraysiyo xifd alqur'aan inuu qur-aanka waxa weeyaan uu xifdiyo culuum alaala culuumta la dhasaa naxwihii luga alcarabiya aasaasi bay u tahay cilmiga sharcigaa barashadiisa oo qof aan luga alcarabiya garanahaynin cilmi sharciga inuu bartaa way adag tahay bal ma baran karo wax waa ka baran karaa laakiin caali ma noqon karo ama taalibu cilmi qawiya ma noqon karo hadduu afaf kale waxa weya qofka uu ku baranayo marka luqa alcarabiya barashadeeda waa in xil la yska saaro culumulaala naxwihii sarfigii musطalaxii usuululfiqigii waa in qofka taalibulcilmigu waxa weeyaan uu barto ilaahayna subxaana watacaala waa inuu tala saarto waddadaasina waa waddo dheere waa inuu ku sabro oo cilmigu buurta ayaa tusaale u ah haddii waxa weeyaan maalinba dhagax lasoo qaado maalinba xabad quruuraxa meel bannaan lagu tuuro marka dambe meeshaa buur baa ka soo bixi doonta cilmiguna waa saas oo kale alyawma mas'ala wagadan mas'ala wabacda gadin mas'ala xataa تتكون عندك معلومات كبيرة ما أنت مسألة برانسة برينا مدكلة ساد دمنا مدكلة وهكذا وأرور ناس مركز دمبي مسائل فربضان إلى حد العالم أتقاده أيا أكتاد وحويان حاصل نقون إيسا مركز صبر كنا وحو كمين ياي وحيابا أركان توا طلب, طلب العلم قا. ولهذا أبا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلم حق إلهي وكغس عدي إن فربضن إلهي سبحانه وتعالى وفرو دردار الصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل آه وفاصبر لحكم ربك وغيرها من الآيات والله أعلم صلى الله على نبينا محمد